caawa halkaan baa isugu nimaanay waxyaabaha halkaan isugu nimaanayna waxay tahay cabasho ka dhan ah guddiga doorashada galmudug waxaan nahay wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug oo intooda badan ku sugan magaalada dhuusamareeb aniga magacaygu waa maxamed cabdiweli tooxow waxaan ka tirsanahay shaqaalaha tv-ga universal dhowr jeer waa la fadhiisanay guddiga doorashada cabashada aan qabnaana waxay tahay wararka ka jira deegaanka ayaa inta badan anagu waxaanu nahay dadka aanan helin sababta aanan ku helinna waxa ay tahay guddiga dhowr jeer waxaan u sheegnay in xarumaha anagu aan ka howlgalno ee halkan aan uga waranno in ay ina soo weydiiyaan saac wararka ka jira deegaanka guddiguna waxay noo sheegeen inay arintaasi waxawey wariyaasha ay ka raaligelinayaan waxaan cabasho ka nahay shaqsi xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan oo kaamirmaan u ah oo loogu talagalay inuu wax sawiro ayaa shaqadii beledka ka jirta gaar ahaan doorashada galmudug wuxuu isku dayayaa inuu wax walba inta soo duubo uu meelaha aan ka howlgalno oo u diro ninkaasna waxaa lagu magacaabaa beesaani waa shaqo aan loogu talagelin buu hayaa waxaan guddiga dhowr jeer aan kala hadlna arrintaas in nagala daayo laakiin waa nagala day waaye waxaan xarumaha aan ka howlgalna aan ku wargelinay in arrintaasi ay taagan tahay taas ayaa inagu kaliftay caawa in aan halkan inta isugu nimaano annagoo ka kala nimaanay guraceel caabudwaaq gaalkacyo hobyo cadaado iyo weliba meelo kaleoo ka tirsan deegaanada galmudug waxaana u nimaanana waxay ahayd in aan ka hadalno doorkii warbaahintu ay ku lahayd in ay tabiso doorashada galmudug oo ka maqan halkan guddiga hore ayaan u sheegnay maanta waxaa la doortay gudoomiye kumeel gaar ah oo golaha baarlamaanka cusub ee galmudug iska doorteen guddi doorasho waa la sameeyey waxau isku dayayaa shakhsigaasi inuu wax walba oo halkaas ka socdo inuu warbaahinta madaxa bannaan uu ka hor istaago waxaan codsi u nahay aan madaxda halkan ku sugan aan u sheegaynaa cod dheer iyo cod gaabanba aan ugu sheegnay in arintaasi wax laga qabto shaqada halkan ka socotay ee caawa in aan iska warsanno oo aan iska xog waraysanaa isugu nimid waxay soo bilaabatay muddo toddoba bilood siddeed bilood ka hora oo halkan ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha guduhu ay toddobaad gudihii wada yimaadeen howshaa howl dhib badan oo aad u adag ayay ahayd shirkii dib heshiisiinta lagu soo bilaabay kii maaragtay waxaa ku xigay arrimaha doorashooyinka oo guddiga farsamada loo saaray haatanna waxaa loo gudbay in baarlamaankii lasoo kamilay doorashadiina la gudagalo intaa oo idil waxaa haysatay wariyaashii deegaankan ka shaqaynayay reer galmudug oo kuwa reer dhuusamareebe loo yimid ay ugu badan yihiin culays baaxad leh oo uga imaanayay tiim ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha oo halkan yimid siddeed bilood ka hor markii ay yimaadeenba waxa ay maaragtay aad u maquuniyeen oo maaragtay u caburiyeen wariyaasha halkan ka shaqaynayay waxaa la isugu kaana daray caburin cagajuglayn iyo xaqiraad joogto ah oo wariyaasha deegaankan lagu samaynayay waxaa dhacday in wariyaashu ayagoo adeegii fulinayo oo kaamirooyinkoodii iyo shaqadoodii wata marka ay tagaan xaruntii shirku ka socday irdaha laga soo celiyo inta gacmo laga soo hadlo iyadoo shakhsiyaadkii ra-isul wasaaraha ka socday xafiiskiisa ay gacmadii ka soo hadlayeen wariyaasha laga soo celiyo ayagoo shaqadii iyo waajibkii ay u socdeen bulshada u wada jeedo halkan waxaan rabnaa marka inaan ka caddayno kulankeennan iyo hadalkeennan waxaa ka horreeyey kulan aan la qaadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo wariyaasha dhammu ay u tageen waxaa ku xigay kulan aan la yeelano guddiga dib u heshiisiinta iyo kii doorashada ee wakhtigiisu hadda uu dhammaadee farsamada saddexda arrin maaragtay saddexda qolaba waxaan kala hadlaynay dhibaatadanna haysatay oo ahayd arrin baaxad leh arrinta caawa markaan ugu soo beegnaa waxay tahay in dhibaatooyinkii naloo geystay iyo dhibkii nagu dhacayey oo ka imaanayay tiimka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ugu horeeyo beesana oo ka mid a kamiramaanada xafiiska ra-iisul wasaaraha ama sawir qaado ka ah xafiiska ra-isul wasaaraha oo deegaankan la keenay siddeed bilood muddo ku dhow maaragtay halkan joogay inta uu joogayna hab aan qurux badnayn oo aad u foolxun ula dhaqmaya wariyaasha iyadoo aad u qabtay in raalli looga yahay oo maaragtay aan u fahmaynay in wax raalli laga yahay sababtoo ah in weriye dhuusamareeb joogo oo kaamiradaha xafiiska ra-isul wasaaraha tiimka ka socda ay ku shaqaynayaan kaamirooyin ka qaalisan amaba u dhigma qaabka shaqada iyo xirfadlayaal la mida oo deegaankan ka shaqaynaya ay joogaan in maaragtay loo jujuubo oo maaragtay loo diiday inay shaqadii gutaan waxaan aragnaa ceeb weyn waxaan codsanaynaa annagoo maaragtay u gudbinayna cabashadeenna ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shakhsigaas xafiiskiisa uu ka socdo iyo gudyadii doorashooyinka guddigii doorashooyinka shaqadan hadda horreyday qabtay iyo kan hadda la doortay maaragtay shaqada bilaabi doonaba in arrintan cabashada aan ka naha wax laga qabto oo maaragtay guddigu uu jawaab ka bixiyo guddiga doorashooyinka maanta la doortana waxaan ka codsanaynaa in dhibaatadii nagu socotay aysan raalli ka noqon oo aysan maaragtay sii eegan dhibka wariyaasha lagu hayo waxaan codsanaynaa oo aan codsanaynaa in arinteenna jawaab degdeg ah laga bixiyo jawaab degdeg ah laga bixiyo jawaab degdeg ah laga bixiyo waa mahadsantihiin ujeedka halkan wariyaashu isugu yimaadeenna waxay ahayd inay ka hadlaan dhibaatooyin ka soo wajahay dhinaca shaqooyinkooda shantii bilood ee ugu dambaysay halkan waxaa ka socday shaqooyin ay xaq u lahaayeen inay tabintooda tabiyaan wariyaasha dhuusam reeb jooga laakiin waxaa culaysyo ka soo wajahayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyo kale iyo gudiyadii shaqadan ku lahaa shaqadan lahaa oo ugu horeeya guddigii dib-heshiisiinta oo ku fashilmay inay warbaahinta arrintooda xaliyaan waxaa sidoo kale arrintii guddiga doorashada inkastoo aan is aragnay oo weji wanaagsan aan ku kala tagnay haddana waxaa arrintan gacanta ku haya mid ka mida kaamirmaanada xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan shaqadan aysan ahayn midii isagu iska lahaa waxaan ka xumahay wariyaasha intaas la-eg inay hal qof oo iyaga shaqada ay qabtaan shaqo ka yar qabta oo igaar kaamirmaana ah inay ka cawdaan taasaa waxay tahay wax weyn oo dhibaato ku ah sumcadda wariyaashan waxaanan ka xumahay arrintaas waxaanan rabnaa innagu in arrintaasi degdega looga soo jawaabo shaqadan waxaa iskale wariyaasha ujeedka ugu weyn halkaan isugu nimidna waxay ahayd inaan isku sheegno inaan shaqo joojin marka koowaad samaynay marka labaadna aan dirayno baaq waxaa furan baaq waxaan baaq u diraynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee qusayso waxaan sidoo kale la hadlaynaa guddiga hadda shaqada la wareegay ee guddiga doorashadu iyo gudiyada soo socda ee shaqooyinkan sii geli doona inay ka baaqsadaan waxyaabihii ay ku fashilmeen gudiyada ka horreysay waa mahadsantihiin waxaan dalbanaynaa arrimaha dhibaatooyinka saxafiyiinta xamar haystay inaan loo soo wareejin saxafiyiinta galmudug waxaan soo jeedinaynaa in kaamiramaan xafiis siyaasadeed ama xafiis hogaamiye ka tirsan uusan qaadan doorkii ay lahaayeen saxafiyiinta deegaanadan galmudug jooga ka howlgala dhowr bilood ayay deegaanada hobyo iyo gaalkacyo iyo cabudwaaqi iyo cadaado wartabiyaashii ay ka yimaadeen oo halkaan ay joogeen waxayna intaas ka shaqaynayeen inay riboodadii iyo warbixinadii gudbiyaan marka haddii caqabado xayndaaban ay joogtaa u dhacayaan waa loo dulqaadan waaye caawana shaqo joojintaasaa la sameeyey ra-iisul wasaarahan toos ula hadlaynaa dadka kaleo ay qusaysaan la hadlaynaa gudiyadii hore aa loola fariistay oo arrintaas xallin waayo oo ku guuldaraystaan la hadlaynaa ragga cusub iyo gabdhaha cusub ee baarlamaanka ah soo baxay warbixinadoodii dhaarintoodii deegaanadii ay ka soo jeedeen dhaartoodii inaan u gudbinno la hor istaago caqabada lagu noqday haddana doorashooyinkai ay samaynayaan aan ognahay in caqabado jira ay ku xayndaaban yihiin arrimahaasoo dhan aan u gudbinaynaa daneeyaasha oo dhan aan u sheegaynaa doorkeennii hore oo aan gudanay waxaan ku gudanaynay isxilqaannimo iyo waxa la yidhaha rakarooni haddana waxaan rajaynaynaa in arrintan wax ka qabasho degdega loo sameeyo waana mahadsantihin waxa weye waxa nasiib darro ah maantayto ayadoo dalku uu yahay dal federaalah in caburin saxaafadeed weli ay ka jirto qaybo ka mid ah dalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba cambaaraynaynaa dadka ku shuqul leh hawshaas oo weliba uu ugu horeeyo ama ay ku jiraan qaybo ka mid ah ama xubno ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha oo shaqadan gacanta ku haya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan fariin u diraynaa guddiga cusub ee haatan shaqada la wareegay oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ah oo shaqadan wadi doona ilaa heer madaxweyne waxaana leenahay waddadii guddigii hore maray inayna marin waxa weeye sida wariyaashii hore ay sheegeen waxaa gebi ahaanba wariyaasha meeshaan ka howlgala ay saacadan laga bilaaba ay joojiyeen shaqadii ay ka hayeen magaalada dhuusamareeb khaasatan howlaha doorashada ee ka socota meeshaani waxaana rajaynaynaa in arrinta ama hadalka iyagu uu gaaro cid allaaliya ciddii uu quseeyo